Garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa dhowaan lagu soo kordhiyey dhismayaasha laba qaybood oo muhiim ah kuwaas oo kala ah qaybta VIP-da ee loogu talagalay madaxda iyo qayb kale oo loogu talagalay in bulshada loogu adeego. Dhismayaashan cusub ee garoonka lagu soo kordhiyey ayaa waxaa dhistay wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Jubbaland oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ee Jubbaland ka taageera horumarinta adeegyada bulshada. Agaasimaha waaxda kastamka ee garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo Maxamed Nuur ayaa sheegay inay dhismayaashan cusub wax badan ka bedeleen shaqada garoonka.
garoonka waxaa kusoo kordhay dhismayaal casri ah oo ay kow ka tahay dhismaha departure terminalka oo runtii ay garab weyn naga siisay hay-adda brimisto mashruuca brimisto wasaaradda maaliyaddana ay ka ahayd hormuud dhismahaasi runtii wax badan buu ka bedelayaa adeega bulshada loo hayay iyo quruxdii garoonka iyo sumcad ahaan kastamka wasaaradda maaliyadda waxay dareemayaan kalsooni fara badan waxay dareemayaan in hadda ay yihiin ay haystaan meel ay ku ugu adeegi karaan bulshadooda waxaanan u mahad celinayaa guud ahaan dowladda jubbaland oo hawshani amni ahaan iyo dhan walbaba fududaysay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda
dhisitaankiisii iyo yoolkiisii maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo cabdirasaaq aadan ishaar ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey qaybaha cusub ee dhismaha garoonka lagu soo kordhiyey waxaa aada gacan ooga geysatay maaliyadda iyada oo run ahaantii aada annagana aan ugu baahi qabnay waxaa kaloo gacan ka geystay premis projectka la yidhaahdo horta dhismahaas wuxuu naga anfici doonaa oo loogu shaqeyn doonaa si guud waaxda waaxda furdooyinka iyo customka run ahaantii space ay ku shaqeeyaan iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan oo noo soo kordhay weeye la socotaa sayid maxamed cabdille in maanta uu ku jiro garoomada soomaaliya midka labaad hadduu kan koowaad ahayn midka labaad maaragtay ugu istaraatiijisan maanta markii la yidhaahdo soomaaliya oo dhan inuu yahay midkan maaragtay maanta aan joogno ee kismaayo taana ilaahay baa nagu simayo waa waa arrin maaragtay mudan in la xaqiijiyo waa arrin mudan in maaragtay la soo dhabeeyo waana arrin aan ku faraxsannahay labada dhisme ee lagu soo kordhiyey garoonka magaalada kismaayo ayaa qayb weyn ka qaadanaya horumarinta adeegyada bulshada ee garoonka ka socda